sare u kac ku yimid qiimaha kalluunka ayaa laga dareemayaa suuqa magaalada kismaayo suuqyada lagu iibiyo kalluunka ee ku yaala magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa laga dareemayaa sare u kac ballaaran oo ku yimid qiimaha kalluunka lagu kala iibsado sare u kacan ayaa yimid kadib markii maalmihii lasoo dhaafay ay dabeelo xoogan ka jireen magaalada taas oo hoos u dhigtay howlihii jallaabashada ee kalluunka qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay marxaladda uu marayo kalluunka zaaid dhibaato badan ay ku qabaan dadkaas maasha allah laakiin laftirkooda malaay ma wa helaanbo se sacadan u imaadaan iyo way sugaan iyo way markay imaadan oo lagu qaaliyayaabo dad sida hore maba aabo ismaa jirtaan laakiin maadaama dad meelbeer ka imaadaan dadka dadka oo umada xaafadaan erayaan dhinacan calinaya ma gartaan laakiin dadka dalxiiska iyo siinaa iyo meelaha dadka imaado waxaan ka mid ahay bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo gaar ahaan xaafadda calinley waxaana ka sii mid ahay dadwadaas malaayga suuqa ka soo doonto si ay u cunaan difrensiga malaayga hadda baryahan aan ku arkayno waxaa waaye doori kilii balaayo malaayga waxay ahaan jirta hal doolar ama laba doolar balse hadda waayadan dambe saaid ayuu sii kacayaa halka ay tahay kiiladii shan doolar ama lix doolar waxaasna waxaa keeni karo badoo kacsan badoo malaay loogu laayahay
kalluunka jeedarka ay dhacan iyo kalluunka daraaqada ay dhacan labadaas inta lama helo markay badda kacdo kalluunka hadda soconaya kalluun qareeb waa magaalada kismaayo ayaa halkii kiilo oo kalluun ah lagu kala iibsanayaa shan ilaa lix doolar halka marka hore la gadi jiray hal doolar ilaa saddex doolar taas oo ka dhigan sar u kac ballaaran oo ku yimid qiimaha kalluunka ee magaalada kismaayo